dowladda maraykanka ayaa toddobaadkii hore shaaca ka qaaday in ciidankeeda soomaaliya jooga ay la baxayso iyadoo xitaa taliyayaasha militariga maraykanku ay qiraan in khatarta ururka al-shabaab ee alqaacida ku xidhan aan weli la baabin afhayeenka hoggaanka ciidanka maraykanka ee africa colonel chris cans ayaa horey v o a ugu sheegay in khatartu ay weli jirto hase yeeshee ururka la xakameeyey kadib markii culays la saaray haddaba wariyaha v o eda steve miller ayaa natiijada ka dhalan karta ee ciidanka uu maraykanku soomaaliya kala baxay ka waraystay juuda devemon oo ah isuduwaha barnaamijka afrika ee xarunta daraasaadka caalamiga iyo istaraatiijiyadda ee magaalada washington waraysigaasina waxay noo soo koobaya maxamed cabdi xasan sandheere jad davermon ayaa ugu horreyn la weydiiyey xilligay ku soo beegantay la bixidda ciidamadani wuxuu yidhi aan ku bilaabay go'aankani waa midaan laga fikirin xilli xunna la qaaday soomaaliya waxay ku dhowdahay in doorasha ka dhacdo ciidamo etoobiyaan ah ayaa ka baxay markaa in la go'aansado in toddoba boqol oo ciidana xilligan soomaaliya laga saaro taasi ma caawinayso ka hortagga argagixisada amaba xasilinta guud waxaa muhiimka ah eeay tahay in la ogaado ayaa ah in laga yaabo inay u dhowdahay in weli dayuuradaha dronska ay adeegsadaan oo tusaale ahaan dalka jabuuti ay ka soo weeraraan laakiin hawsha uu ciidankani hayay ayaa ah wax muhiim ah oo ah in ay tababaraan ciidamada soomaaliya si ay lagahooda ugu istaagaan marka waxaa laga yaabaa in weli duqaymo aan sii samayno laakiin awood uma helayno inaan ciidanka soomaaliya caawinno haddii ciidamadu ayna isgarab joogin su-aal kale oo la weydiiyey ayaa ahayd waxaa ka dhalan kara haddii aan jawi dhinaca amniga ah la abuurin waxau idhi kooxda al-shabaab waxay weyday dhul ballaadhan oo muhiima shantii ilaa iyo toddobadii sane ee lasoo dhaafay laakiin waxay weli ku firfircoon yihiin dhulka miyiga waxayna weli ka howlgalaan magaalada muqdisho iyagoo bartilmaameedyo maraykana aan gaadhin hase yeeshee bartilmaameedyo kale oo magaalada ah waxyeeleeya marka haddii aan la helin taageerada ciidanka maraykanka ee ciidamada gaarkaee sida danab ma filaya in horumar laga gaadhay in al-shabaab muqdisho amaba dhulka miyiga laga saaro su-aal kale oo jad devermon la weydiiyey ayaa ahayd waxa la qaban karo marka laga hadlaya khatarta ururka al-shabaab maxaa yeelay dowladda maraykanku waxay leedahay al-shabaab waa urur awooddiisa la weeqay culays badan oo la saarayna u keenay in la xakameeyo jad devermon waxau yidhi waxay la tahay waxaa jira dhowr qodob oo ay tahay in maraykanku uu sameeyo marka uu wada shaqayn la yeelanayo dalalka iyo xoogaga gobolka hadda waxaa jira ciidan badan oo midowda afrika ka socda oo dalka soomaaliya la geeyey waxay eegayaan waxyaabaha uu ciidanka howlgalka midowda afrika qabanayo sida dhul la qabtay oo la sii hayo maraykanka waxa uu tababar siin karaa ciidanka soomaaliya meel dalka ka baxsan amaba marmar ay dalka yimaadaan laakiin hadda waa xilli muhiima oo dood rasmiya aannu ka yeelanayno waxaan soomaaliya ka hayno si aan u hubinno in xajmiga saxda ah aan ku joogno yoolashii dhinaca istaraatiijiyadda ahaana aan isha ku hayno anigu weligay ma soo jeediyeen kumana taliyeen in sida dhaqsaha ah loo bixiyo toddoba boqol oo ciidan maraykana sida uu maamulka trump hadda sameeyey laakiin xilliga kala guurkee labada maamul waxaa muhiim ah in la isweydiiyo maxaynu meesha ka haynaa waa marka la eegay wada shaqaynta naga dhexaysa soomaalida si wax looga qabto ammaanka waase maxay tirada saxdaa ciidanka maraykanka ah iyo kuwa aan wada shaqaynta leenahay si loo gaadho yoolasha la doonayo ayuu yidhi dhegaystayaaalkaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo soo koobayay waraysigii wariyaha v o eda steve miller uu la yeeshay juud divemon oo ah isuduwaha barnaamijka afrika ee xarunta daraasaadka caalamiga iyo istaraatiijiyadda ee magaalada washington